xanuunka dhiikarka waa mid ka mid ah xanuunada ku dhaca aadamaha islamarkaana ay la nool yihiin kumanaan soomaali ah kuwaasi oo ugu dhacay siyaabo kala duwan waxaana inta badan keena sida ay dhakhaatiirtu sheegeen walaaca iyo walbahaarka badan waxa uuna leeyahay calaamado lagu garto doctor haashim abuukar xasan oo ah dhakhtarka cudurrada guud ee isbitaalka daryeel ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka cudurkan iyo waxyaabaha keena horta waa xanuun aada muhiim u ah in ummadda laga wacyigeliyo una baahan waktigii ummaddan soomaaliyeed aada loogu wacyigeliyo xanuunkan dhiikarka la dhahaayo soomaalida horeyba markay hadalka ay saarayeen luqad ahaan loo turjumayo dhiikar la dhahay kar waxaa la lahaa wax karsamayaa la dhahaa mo wax culuso inuu yahay taasay ku sheegeen dhiikarka waxaa waaye waa in uu bato cadaadiska xididada dhiigga inuu ka bato inuu kor u kaco taas uu ka badanayo dhiigga sistoliga oo loo yaqaano dhiigga kore soomaalida ay u yaqaanaan boqol iyo afartan kan diastoligana uu ka bato sideetan ama sagaashan inuu ka bato normally markaa dhiigga oo baresharka oo qofka bini aadanka waxaa waaye waxaa laga rabaa boqol iyo labaatan iyo sideetan ayaa laga rabaa marka waa marka uu ka bato dhiigga cadaadiska dhiigga ee xididada boqol iyo afartan iyo sagaashan marka uu ka bato oo marar kala duwan oo la cabiray xilliyo kala duwan la cabiray na waaye hal mar oo la cabiro oo qofkii la arko waxaa waaye laguma diagnose garey karo lama dhihi karo waxaa waaye waxaa qabtaa dhiikaraa qabtaa ama hypertensionaa qabtaa lama dhihi karo horta caadiyan isaga dhiikarka mararka qaar waxaa la dhahaa silent killer la dhahaa silent killer micnaheedana waxaa waaye xanuunkan asoo jiro oo qofkii haayo wax calaamadana ma dareemayo ilaa waxaa waaye silent killer saasaa loogu baxsha xanuunkan waa xanuun oo halisa waaye calaamado oo qaara oo lagu arkana waa jiraa sidii madax xanuun madax xanuun daran qofka in lagu arko indhaha oo cawar oo ka dareemo qofka wareer ou dareemo sidoo kale lalabo matag feeraha oo xanuuna justi baynaa la dhahaa mararka qaar naqaskii oo ku cuslaado calaamado fara badan uu leeyahay inkastoo la dhaho silent killer isagana oo mararka qaar qofkaasoon waxba dareemin haddana uu xanuunka jiro xanuunkan ayaa ah mid saameeya qofka ahaa la nool iyo sidoo kale bulshada kale ee uu ku dhex nool yahay